بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب القراءة في الظهر ظهرka qراa'adiisa baabkii hore baabu وuجوب القراءaةi للإmاam ayaa xadيiث dhinaay qاla الإmاam البخاaرiي رaحimه اللaه xadثna محمد بن بشhاaر وهuو بنداr qاla xadثna يحyى هuو بن سعيد القطان عن عبayd اللaahi qاal xadaثnii سacيid بن أbي سacيidi وhuوa الmqburiي عan أbiihi عan أbي هurayرaةa أna rasuula الlahi slى الlaه عalيه آlي وsلم dakla الmasجida nebiga waxa uu galay masjidka fadakla rajulu qaala xadaثna abu نucmaan qaala xadaثna abu cawaanة عan cabdالmلك بn cmayr عan jaabir bni samurةa qaal qaala sacd kuntu usallii bihim waxaan u tukanaayey iyaga oo tujinaayey salaata rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga salaadiisa salaatay alcashiyi labada salaad ee duhurka kadib la tukado bacda zawaalka la tukado laa aqrimu canhaa ma dhimaynin xaggeeda arkudu fil uulayeyni labada hore waan ku daahayey waan dheereynayey wa axdifu fi lukrayayni labada dambena waan goynayo waa gaabinayo oo faatixada ayuu labada dambe ku gaabsanayo labada horena faatixa iyo suurad qiraa'a faqaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi dalika dannu bik kaagaasi waa malaha adiga aan kugu malaynayo ayb xadiidkan marka bukhaari wuxuu baabkan ugu keenay wujuub lqiraa'a qiraa'adii waajibnimadeeda maadaama salaaddii rasuulka uu ku sheegay sacd bnu abi waqaas salaadaasna marka ay qiraa'o lahayd ayb baabu lqiraa'ati fi duhri qiraa'ada duhurka dhexdiisa la akhriyaa oo salaada duhur dhexdeeda wax lagu akhriyaa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay iyo sifadeeda iyo qadarkeeda ayb qال xadaثna أbu نuعaym qal xadaثna شhaybاn أbu نuعaym huwa الفضل بن dukayn qاla xadaثna شhaybاn huوa بن cabdالرحمن النaxwiy عan yaحyى عan cabdاللaahi بن أbي qtاadة yaحyahana waa yaحyى اليamاmي yaحyى بن أbي kaثيir عan cabdاللaahi بن أbي qtاadaةa عan أbiهi huوa أbu qtاadة الxاriث بن الربعي qaala kaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqra'u fi rakcatayni inuu akrinaayo labada ragco dhexdooda aluulayeyni ee hore min salaati duhri salaada duhurna ka mid ah bifaatixati اlkitaabi faatixada iyo wa suuratayni laba suuradood buu akhrinayey yuطawilu fi اluulaa tan hore waa dheereynayey wa yuqasiru fi اhaaniyati midda labaadna waa gaabinayay marka meesha waxaa laga qaadanaya qiraa'ada duhurku inay labada hore faatixadu inay wax raacaan sidaasoo ay weliba wax raacaan baa haddana ragcada koowaad iyo midda labaad midda koowaad baa dheerayn rasuulka sal ll ly slam salaadiisa bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan oo shuraaxda ka mida way isla ekaayeen laakiin ragcada koowaad waxay ragcada labaad mar walba dheer tahay ducaa ul istiftaax ducaaul istiftaax bay leedahay midda hore midda dambena ma laha xataa marka hadday qiraa'ada isla ekaadaan ducada ayaa waxay keenaysaa inay ka dheeraato midda koowaad midda labaad labadaas macnaba waa la sheegay ayb wa yusmicu l-aayata aayadda ayuu maqashiinayey axyaanan mararka qaar kolalka qaarna marka aayadda waa maqashiinayay meeshaana waxaa laga qaadanayaa salaada duhur sha'nigeeda qiraa'ada duhurka sha'nigeeda inuu yahay siri oo yacnii in la siraysto qiraa'ada oo hoos loo dhigo waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay ahlucilmigu ay ka qaateen mararka qaar salaadda siriyada ah haddii marmar imaamka wax laga maqlo aayad ama kelmad iyo laga maqlo inaynan dhib lahayn oo sidaas aynan jahriye isugu beddelaynin ayb wayusmicu alaayata axyaanan bacdu ahlilcilmina waxay ka qaateen qiraa'ada qofka waa inuu ismaqashiiyo ayay dhaheen isaga ayb waana shaaficiyadana marka a'immadaas ka mida imaamu shaafici sida laga soo wariyey isaga marka wuxuu leeyahay qiraa'ada siriyada ah qiraa'a si ay u xasisho laabudda waxaa ah qofku inuu ismaqashiiyo isaga oo dhegihiisu marka ay maqlaan waxa uu akrinaayo marka jawgu degan yahay oo wax markaa caarid ah aanu jirin ayb sidaasaana imaamu nawowi kitaabkiisa adkaarka iyo sharxulmuhadabka iyo dhammaan uu ku wada sheega bacdi ahlilcilmi sida sufyaanu thawri imaam axmed iyo a'imo kaloo fara badan iyaguna waxay ku tageen qiraa'ada siriyada ah in laysmaqashiyo qofku ismaqashiya shardi ma ah keliya in laga tasawuri karo qofku inuu xaqrinayo oo faruurihii markaa ay dhaqdhaqaaqayaan carabka uu dhaqdhaqaaqaayo tasawurkaas keliya loo baahaya laga tasawuri karo saasay dhaheen qaarkoodna ibnu mascuud iyay athar ka keeneen marka uu leeyahay qiraa'ada ma ismaqashiiyaa qof intuu yidhi ayaa wuxuu ku yidhi haddaad ismaqashiiso waaba la jahartay buwaadba la jahartay sidaasuu yidhi aharkaas iyo macnahaasay marka iyagu iyo xadiidkii khabaab ibni alarat ee isaguna ahaa nebiga qiraa'adiisa waxaan ku gara jirnay biqiraabi lixyatihi garkiisa marka isbaraambarkiisa dhaqdhaqaaqa uu samaynayo garka marka intaas keliya waajib ahay dheenoo qofka laga rabaa oo carabkii inuu dhaqdhaqaaqo xubnihii markaa afkii iyo wixii la xidhiiray xarakaa ay la dhaqdhaqaaqaan sawdkii laakiin ismaqashiinta qofkii inuu ismaqashiiyaa shardi maahan sidaasay dheen mas'ale marka a'immadu isku khilaafsan yihiin marka adiga adigoon buuqin oon qaylinin oo aan qofka kale ku dhibin haddaad doonto adiga intaad ismaqashiiso hoosna u dhigo oo qofkii kale marka ha ku waswaasinin sida dadka qaar aad arkaysa yacnii allahu akbartiisii dadku ku waswaasinayaa qiraa'adii waa ku waswaasinaya mararka qaar allahu akbarta uu la qaylaya waxaa laga yaabaa qof kale inuu u maleeyo imaamkii inuu soo kacay oo dadkii marka salaadoodii uu jahwareer markaas ku rido ayb meeshaa marka meelahaas waa ka bixiyaan macaanidaas ayb wa kaana yaqra'u fi lcasri casarka wuxuu ahaa nebigu inuu akhrinayey bifaatixati اlkitaabi faatixada iyo wa suuratayn iyo laba suuradood wa kaana yuqawilu wuxuu ahaa nebigu inuu dheeraynayo fi rakcati اluulaa rakcada hore oo min salaati subxi salaada subax ka mida wa yuqasiru fi اhaaniyati midda labaadna waa gaabinaya nebigu sal l slam oo kow ragcada koowaad iyo midda labaad tan labaad baa gaabnaybu ibnu rajab marka meeshan wuxuu yidhi sharaxa fatxulbaarigiisa waqad kaana gayru waaxidin min aلصaxaabati yastadillu bimili hada xadiidka soo soc qaala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi qaala xadaana alacmash qaala xadaanii cumaaratu can abi macmarin qaal sa'alnaa khabaaban ayaan su'aalnay akaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu miyuu ahaa yaqra'u inuu akhrinaayey fi duhri iyo walcasri duhurkii casrka dhexdooda nebigu miyuu ahaa mid akhrinaayey oo qiraa'o samaynaya qaala nacam buu yidhi haa qulnaa waxaanu nidhi biayi shayin kuntum tacrifuun maxaad ku aqoonsan jirteen ad ku garan jirteen inuu akrinaayo qaala biqiraabi lixyatihi garkiisa isbaraambarkiisa dhaqdhaqaaqa uu sameeyaan ku garan jirnay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa marka ishaaro in la deliilsan karo ishaaro maxaa yeelay garka dhaqdhaqaaqiisiibay waxay u deliishadeen qiraa'a inay jirtay waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadda casir iyo salaadda duhur sha'nigee qiraa'adeedu inuu yahay in la siraysto hoos loo dhigo ayb oo salaad lala jehra qiraa'adu ma ah ayb xadiidkanna marka macnihii masaladii horena qayb buu ka yahay oo a'immada thawri iyo imaam axmed ayaa u deliishadeen macnahaas aan sheegnay oo ah in ay ku filan tahay intaan bis qofku inuu ismaqashiyaa shardi inaynan ahayn iyo afarkii ibnu mascuud a'immada kalena yacnii waxyaabo kale iyaguna deliishanayaan ayb ayb waxaa marka khilaafsan jumhuurka meeshaan si guudna qiraa'ada duhurka iyo casirku inay qiraa'o leeyihiin axaadiidtan laga qaatay ibnu cabbaasaa khilaafsan marka isaga oo ibnu cabbaas wuxuu ku tegey salaadaha la siraysto ee duhurka iyo casirka qiraa'ada inaysan lahayn ayuu ku tegey waxaana ka sugnaatay ficil ahaanna waa uga sugnaatay qowl ahaanna laba xadiidoo imaam axmed wariyey ayaa isaga markaa laga warinayey ayaa uu ku caddeeyey ayb weliba waxaa la yidhi riwaayo ayaa ibnu cabbaas waxaa la yidhi de rasuulku hoos ama u akrin jiray oo qiraa'adiisu amay jirtay oo uu hoos u akrin jiray markaasuu wuxuu yidhi rasuulku waa ka wen yahay in la tuhmaysto u yidhi rasuulka in la tuhmo waa ka wen yahay buu markii la su-aalayna wuxuu yidhi wax inuu dadka wixii waxyi ama axkaam sharciya inuu nebiga bannaanka soo dhigaa la faray buu yidhi marka qiraa'a oo inuu hoos u dhigo suurtagal maahan buu dhihi jiray ibnu cabbaas laakiin axaadiidta faraha badan ee masalada ku sugan iyo aqwaasha saxaabada badani ay qabaan ayaa qowlkaas shaadka ah loogaga tegayaa marka oo salaad qiraa'a la'aana ma ansaxayso bacd ahlilcilmina waxay si kale u ta'wiiliyaan oo waxay yidhaahdaan qiraa'a ma jirto wuxuu ka wadaa qiraa'a oo lala jahra ma jirto ee mid la siraystaa ma diidaynin laakiin riwaayadii hadda aan sheegnaa diidayso meeshaas marka meel ishkaal leh calaa kullin baabu اlqirاءaةi fi اlcasri baabu bayaani xukmi اlqirاءaةi fi اlcasri casarka dhexdiisa qiraa'adii akrinta la akrinayo xukunka ku soo arooray caddaynteedii buu u baabiyey xukunkii iyo sifadii iyo qadarkii sifadu marka hadday tahay jahriyey hadday siriyatan kuu bayaanina xukunka qiraa'ada xukunkuna waa kaas qadarkana waxaa weeyaan inta ay la eg tahay marka axaadiidta qadarka sheegayso inta ay la eg tahay bukhaari badanaa ma keenin laakiin waxaa laga faa'iidaysanaa muslim iyo sunanka qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can ilacmash can cumaarata bni cumayrin ayb can abi macmarin qaal qultu likhabaab bni اlarad ayaa waxaan ku idhi buu yidhi akaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam yaqra'u fi الduhri wاlcasri qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi qultu waxaan yidhi biأyi shayin sheegeebaad kuntum ahaydeen taclamuuna inaad ku garanaysaan ood ku ogaanaysaan qiraa'atahu qiraa'adiisa qaala waxa uu yidhi biطiraabi lixyatihi garkiisa dhaqdhaqaaqiisa marka fi الduhri wاlcasri waay meesha uu marka rabo duhr iyo casr labadaasaa lasu sheegay qaala xadaana almakiy bnu ibraahim wahuwa abu sakan albalkiyu can hishaamin huwa bnu abi cabdillaahi addastawaa'iy can yaxya bni abi kaiirin can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi qaal kaana anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqra'u inuu akrinaayo fi rakcatayni labada ragca dhexdooda min aduhri waalcasri duhurkii casirkana ka mid ah bifaatixati اlkitaabi wa suuratin suuratin faatixatu اlkitaab iyo suurad iyo suurad yacnii suuraddaanna wuxuu ku akrinayay ragco suuradda kalena wuxuu ku akrinayay ragco mararka qaarna hal ragco inuu laba suurad isdabageliyaa dhici jirtay wa yusmicuuna marka labada kalena labada kale faatixa keliya ku akrin jiray wa yusmicuna alaayata aayadda ayuuna maqashiinayay axyaanan kolalka qaar marmarna aayadda ayuu dhan maqashiina baabu alqiraa'ati fi lmaqribi maqribka dhexdiisa qiraa'adiisa qiraa'ada la akriyaa caddaynteedii buu u baabiya xukunkeeda iyo qadarkeeda iyo sifadeeda qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa atinniisiyu qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal ina umma alfadli umulfadli umulfadli waa ibnu cabaas hooyadiisu ayb iyada waxaa la dhihi jiray umulfadli lubaaba la dhihi jiray magaceeda lubaaba bint alxaarif maymuuna bint alxaarifay isla dhasheen oo nebiga xaaskiisii ahayd ana umma alfadli samicathu way maqashay wahuwa yaqra'u isagoo akrinaya waalmursalaati curfa faqaalat waxay tihi yaa bunaya wiilkaygiyo wallaahi baan ku dhaartay laqad dakartanii waxaad i xasuusisay biqiraa'atika qiraa'adaada aada igu xasuusisay haadihi suurata suuraddan baad igu xasuusisay innahaa iyadu la aakhiru maa shaykii ugu dembeeyey ayay ahayd samictu aan maqlay min rasuulilahi sal l slam rasuulku aan ka maqlay yaqra'u bihaa isagoo ku akrinaya fi lmaqribi yaqra'u bihaa isagoo ku akrinayo iyada suuraddaasi fi lmaqribi salaada maqrib dhexdeeda xadiidka waxaa laga qaadanaya maqribku inuu qiraa'o leeyahay waxaa laga qaadanaya qiraa'adiisu inay jahli tahay maxaayeele iyadii way ka maqashay nebigii oo akrinaya kuwii hore garkiisa isdhaafdhaafkiisa iyo ayaa lagu ogaanayay laakiin midaan suuraddii baa la sheegayaa oy sheegaysa ayb marka meeshaa laqad dakartanii waxaad xasuusisay biqiraa'atika a igu xasuusisay dakartaniiday ku tacalluqaysa haadihi suurata baad ixasuusisay mafcuulu bihi si kalena waa loo dhigi karaa biqiraa'atika masdar udiifa ilaa faacilihi in laga dhigo haadihi suuratana laga dhigo qiraa'adaas inay macmuul inuu u noqdo taana waa dhici biqiraa'atika akhrintaada haadihi suurata aada akhrisay inahaa la aakhiru maa shaykii ugu dembeeyey waay samictu aan maqlay min rasuuli lah sal l slam iqra'u biha fi lmaqrib waxaa kaloo aayaddasu xadiidkan laga qaadanayaa qadarka salaada maqrib qiraa'ada lagu akrinaa qadarkeeda oo hadda xadiidkani wuxuu leeyahay nebigu inuu salaad maqrib walmursalaad ku akriyo salaada maqrib marka uma go'no oo keliya qisaarka suuradaha gaaggaaban keliya uma go'no mararka qaar suurada dhexe oo almursalaad waxay ka mid tahay awsaaqu lmufasal jallaadka qamiis suuradihiisa dhexdhexe ayay ku jirtaa haddana maca daalika maqrib buu ku akriyay xadiidka imaan doonana wuxuu baley suurat lacraaf uu nebiga ku akriyay maqribka wayaalkaas dhan marka macnahaas keena qaala xadaanaa abu caasim wahuwa anabiri addaxaaq bnu maklad can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata ayb cabdullaahi bni cubaydillaahi almacruuf bibni abi mulayka can curwata bni zubayr can marwaana bni اlxakam qaal qaala lii zayd bnu haabit ayaa wuxuu igu yidhi zayd baa wuxuu igu yidhi maa laka taqra'u maxaa kuu sugnaaday oo lahaantaada ahaaday taqra'u aad u akrinaysaa fi lmaqribi maqribka dhexdiisa aad ugu akrinaysaa biqisaarin suuradaha gaaggaaban qisaarku marka wuxuu ka bilowdaa waduxaa waa suuradaha annaga allahu akbarta aan u naqaano maxaa dhacay buu yidhi oo kuu sugnaaday ood maqribka ugu akrinaysaa biqisaarin suuradaha gaaggaaban qisaarulmufasal waqad samictu الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebigii baan maqlay yaqra'u isagoo akrinayo bituula tuulayayni labadii dheeraa toodii dheerayd toodii dheeraanta badnayd labadii suuradoodee dhaadheeraa toodii dheeraanshada badnayd tuulaa marka waxaa weeyaan ta'niisu awal fucla waay awal oo la ta'niifiyey tuula tuulayayni marka waxaa ka wadaa labada suuradoodee dherarka ee dheer toodii dherarka badnayd labadan suurad marka aqrabu alaqwaal waxaa weeyaan suurat alacraaf iyo suurat lancaam ancaam iyo acraaf marka labada yaa dheer acraafa dheer suurat lacraaf ku akriyay meeshaa marka laba labadiisa ragcaba inuu labada ragcaba inuu ku akriyey oo qayb iyo qayb uu ka qaatay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya suuradda in la kala goosan karo waxaa laga qaadanaya maqribka in lagu akrin karo suuradaha dhaadheer diwaalka in lagu akrin karo waxaa kaloo laga qaadanayaa iyadoo qiraa'adii la wado haddii wakhtigu taga ka waran salaada wax dhiba ma keenaysa maxaayl maqribku badan ayaaduma dheera waxaa laga yaabaa wakhtigii aakhirkiisaba la galo suuragal ayay noqon kartaa abubakar ayaa wuxuu akhriyey suurat lbaqara salaad ku akhriyey subax markaasaa cumar wuxuu ku yidhi waxaad ku dhowaatay qoraxda inay kugu soo baxdo markaasuu wuxuu yidhi hadday soo bixi lahayd annagoo kaafiliin a nooma aysan soo baxdeen ee annagoo dikri ku jirno salaad ku jirnay noo soo bixi lahayd annagoo iska dhoohan oo iska jiifno qoraxda nooma soo baxayso yii innagoo yacni cibaado haynaysa qoraxda noo soo bixi lahayd yidhi abubakar radi allah meeshaa marka waxaa ka muuqata marwaan haddii sunno oo u hayn lahaa qisaarka maqribka suuradaha gaagaaban in la doorto hadduu deliil u hayn lahaa zayd binu haabit bu wuxuu dhihi lahaa xadiidkanna waa jiraa shib buu yidhi m meeshaas marka ibnu xajar wuxuu leeyahay riwaayaadka marka wuxuu leeyahay maqribka in lagu akhriyo suuradaha gaagaaban aad inaysan u xoog badnayn uu sheegaa aad uma badnayn uma xoog badnayn laakiin axaadiis u nabadgelaysaa jirta baabu ljahri fi lmaqribi maqribka baabu ljahri kor u qaadis qiraa'ada kor loo qaado xuunkeeda caddayntiisiiba u baabiya fi lmaqribi maqribka dhexdiisa qiraa'ada kor loogu qaado marka waxaa weeyaan sifada qiraa'ada waa jahri salaada maqribka ayb qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabin can moxamed ibni jubayr ibni mucim can abiihi qaal samictu rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan ayaan maqlay qara'a fi lmaqribi maqribka isagoo ku akhriyey bituur suuratu tuur watuuri wa kitaabin mastuur isagoo ku akhriyey watuur marka diwaalun mufasal suuradaha mufasalkaa ku ugu dhaadheer suuratu tuur markan uu maqlaayo jubayr ibnu mucim waa mar uu nebiga ugu yimid bederka bacdi dagaalkii beder kadib ayuu wuxuu u yimid arrin ku saabsan dadkii maxaabiista fakintooda iyo wax ka bixintooda iyo sha'nigaas ayuu nebiga ugu yimid sala allahu calayh ali wasalam isagu markaas wuxuu ahaa gaal mushrik buu ahaa jubayr ibnu mucim isagoo marka mushrig ah ayuu nebiga qiraa'adiisii dhegaystay watuuri wa kitaabin masquur markaasaa waxa uu yidhi qalbigaygu wuxuu ku dhowaaday inuu duuro iyo ishtiyaaq iyo yacni sidoo u macaanida ay suuradda xambaarsan tahay ila nin carab oo carabiga fahmayo ahaayeen aad iyo aad markaasaa qalbigiisa islaamka galay kadib buu soo muslim mararka bacdi am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun iyo meelahaas baa aad marka uu ugu baraarugay oo wuxuu ugu sameeyey baraarug faraho meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka isagoo gaal ah hadduu xadiid soo xambaaro laakiin wakhtiga uu xadiidka sheegaayo uu muslim yahay wax dhibo ay leedahay mala oo waqtuladaa iyo waqtutaxamul ayaa laba kala shuruudan aad arkaysaan mustalaxa aad ku arkaysaan oo cadaaladaan loo shardiyaa riwaayada marka la leeyahay inuu muslim ahaado qaangaar ahaado caaqil ahaado oo fisqiga uu ka nabadgalo waxyaabahaas la daldalayo dhan waxaa weeyaan waa cinda aladaa ee maahan cinda ataxamul qofka isagoo gaala isagoo faasiqa isagoo ilmo yar ah hadduu xadiidka soo dhegaysto isagoo qaangaaray oo muslim ah ama fisqigii ka toobad keenay uu warinaayo dhib ma laha taa waxay keenaysaa markaa waxba dhibaataan xadiidkan marka taana waa laga qaadanaya ayb ibnu xajarna marka meelahan waa ku sheegay wuxuu yidhi wastudilla bihi calaa sixati adaa'i maa taxammalahu raawii fii xaali اlkufri wakada alfisqu ayaa lamida idaa addaahu fii xaali اlcadaalati wasata'ti اlishaaratu ilaa zawaaidi ilaa zawaa'ida ukhraa fiihi libacdi ruwaah xadiidku marka wuxuu radinayaa qolada dhehaysa maqribka in suuradaha gaagaaban oo lagu akriyo kuwa dhaadheer ma lagu akrin karo iyo xadiidkaani yaa xujo uu ku yahay meeshaa marka wuxuu yidhi markuu soo waday ibnu xajar mas'aladaas qisaarkan yaa maqribka lagu akrinaya keliya mise ayb wuxuu yidhi waama xadiidu zayd bni haabit fafiihi ishcaarun bidalika likownihi ankara calaa marwan almuwaadabata cala alqiraa'ati biqisaari اlmufasal walow kaana marwaanu yaclamu ana اnabiya sal l slama waadaba calaa dalika laxtaja bihi calaa zayd laakin lam yurid zaydun minhu fii ma yadharu almuwaadabata cala alqiraa'ati biiwaal zayd laftirkiisu markuu leeyahay nebigu wuxuu ku aqriyey acraaf acraaf hala daa'ima kama wado ee marba si in loo la yeelo wainamaa araada minhu an yatacaahada dalika kama ra'aahu min annebiy sal l slam yacnii inuu hadba marka uu ka warqabo qur-aanka oo dhan oo mar meelaha dhaadheer uu ku aqriyo mar suuradaha gaagaaban mar meelaha dhexe oo qur-aankii marka uu ku socdo marka sidaan ibnu khusayma wuxuu yidhi qaala ibnu khusaymata fii saxiixihi hada min alikhtilaafi almubaax ikhtilaafka bannaan fajaa-izun lilmusalli qofka tukanaya waa midu u bannaan yahay an yaqra'a fi lmaqribi maqribka dhexdiisa inuu ku aqriyo wa fi salawaati kulliha iyo salaadaha oo dhan bima axabba wax uu jeclaysto ayuu ku aqrin kara ila annahu ida kaana imaaman hadduu imaam yahay usuxiba lahu an yukhafifa fi lqira'ati kama taqadam hadduu imaam yahay laakiin inuu qiraa'ada fududeeyo ayaa loo sunnay baabu اljahri fi اlcishaa'i marka jahrigan oo maqribka waa lala jahrayaa laftirkeeda imaamka keliya maa la jahraayo mase qofka keligiis markuu tukanayo xataa wuu la jahrayo imaam axmed iyo abu xaniifa iyo iyagu waxay ku tageen qof hadduu keligii tukanayo waxba lama jahraayo jaharka imaam baa loogu talagalay dheheen oo qiraa'adiisa in la maqlo la rabo mar haddaad keligaa tukanaysid adiga ismaqashiya isna iskana dhaaf marka jahri imaamu shaafici laakiin waxa uu yidhi jahrigu waa sunna nebigu haddii jahri uu sheegay isaguna uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidii nebiga u tukanayo loo arkay baa loo tukanay salaadiisa shanigeedana waxaa ka mid ah aljahru oo maqribkii iyo subxi iyo cishaha inuu la jahro kaliga haddaad tukanaysidna waa la jahraysaa laakiin bishardi inaad wax ku dhibin haddaa kaligaa tukanaysid kana keligii tukanaya kana keligii dadkii salaadoodii qur-aankii marka ay iskula jahraan ma fiicno saas baabu اljahri fi اlcishaa'i baabu bayaani xukmi اljahri faruqaadistii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lcishaa'i cishaha dhexdiisa kor loo qaado qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa muxamed bnu اlfadl asaduusiyu laqabuhu caalim qaala xadaanaa muctamiru can abiihi can bakri can abi raaficin qaal sallaytu maca abi hurayrata abi hurayra ayaan la tukaday alcatamata aweysintii yani salaaddii cishaha ahayd baan la tukaday faqara'a wuxuu aqriyay ida asamaau inshaqat fasajada waa sujuuday yani meeshii sujuudda markii la soo gaaray sujuud buushi faqultu lahu waxaan ku idhi arrinkaa baan wax kaga idhi qaala waxau yidhi sajadtu khalfa abilqaasim sala allahu calayh ali wasalam nebi moxamed gadaashiisa ayaan sujuuday aan ku sujuuday falaa asaalu ka tegi maayo asjudu bihaa inaan ku sujuudayo xataa alqaahu intaan kala kulmo isaga intaan kala kulmo ma iska daynayo buu ihi ku sujuudaya macaalushaahidka marka xadiidku waa maxay ida samaa-u shaqad buu akhriyey waa ku sujuuday maxay keenaysaa inuu la jahray oo ilaa haddii uu siraystay wuxuu akhriyey ma sheegeen hadda xadiidka yani waxaa laga yaabaa si toosa cishaha in kor loo qaado xadiidka inaanu toos looga fahmaynin laakiin manduuq ahaan inuuna kugu tusinaynin laakiin mafhuumkiisu wuxuu yahay mar haddii uu yidhi ida samaa-u shaqad buu akhriyey abuu hurayrana nebiga gadaashiisa uu ku tukanayey nebiga kor u qaaday sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa abulwaliid waxaa kaloo laga qaadana mas'alo kaloo meel kale noogu imaan doonto oo waa maxay jalaadka qamiis suuradaha ku jiro oo sajdatu tilaawada leh in lagu sujuudi karo khilaafan lilimaam maalik imaam maalik isagu wuxuu leeyahay mufasalku wax sujuuda ma laha mufasalka suuradaha mufasalka wax sujuud ah ma lahan ayuu leeyahay mufasalka marka meeqa sajdaa ku jirtaan suuratu najmi iyo suuratu linshiqaaq iyo suuratu iqra saddexdu waa mufasal markaa sujuuday wada leeyihi midaan markaa isagu wuxuu qabsanayaa imaam maalik rasuulkaa wuxuu aqriyey wanajmi ma ku sujuudin kaa marka waxaa la leeyahy wuxuu ma ku sujuudin macnaheedu waxay tahay sujuuddu waa sunna waajib maaha mararka qaar waa laga tegi karaa ee kuma sujuudin haddii axaadiid kale waa ku sujuuday ay dhahayso ma la sujuudaayo maaha macnaheedu ee ka tegistaana waxay tusaysaa arrin kale oo ah sunno inay tahay qariino waxaa weeyaan marka cadaynaysa sunanimo qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmelik alطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can cadiyin qaal samictu اlbaraa ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa fii safarin safar dhexdiis ayuu ahaa faqara'a fi اlcishaa'i cishihii dhexdiisii ayuu wuxuu ku aqriyey fii ixda rakcatayni labada ragca middood bitiini wazaytuun labadii ragca horeya mid ka mida ayuu wuxuu ku akhriyey bitiini wazaytuun suuratu tiin ayuu ku akhriyey marka waa la jahray haddii kale qiraa'ada ma wada sheegeen mana fahmeen salaaddii dhexdeedaana marka loo jeeda ayuu salaadda dhexdeeduna tilmaamayba cishaha marka kisaarulmufasal wuxuu ugu aqriyey baa leeyahy safar buu ahaa marka safarkuna takfiif buu keenaa xadiidka abi hurayrana xadar ayuu ahaa xadarkuna qofku waa iska gurigiisa hadduu joogo waa iska dheerdheeraysan karaa ayb marka qiraa'adii rasuulka laftirkeeda mararka qaar baa laga sii gaabi karaa haddii caarid yimaado caaridku wuxuu noqon karaa safar wuxuu noqon karaa cunug meesha ka dhex ooyey ama dad qof yani jirano meesha ku dhacay iyo wax lamidoo kale caaridku waa badan yahay waxyaabaha lasoo darsaya bani aadamka baabu alqiraa'ati fi lcishaai bisajdati baabu bayaani xukmi lqiraa'ati qiraa'adii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lcishaai cishaha dhexdiisa la akriyay bisajdati lagu akriyay sajda yani aayad sujuudla lagu akriyay qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarad qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanii taymiyu can bakr bni abi raaficin qaal sallaytu maca abi hurayrata alcatamata abi hurayra ayaan cishihii la tukaday faqara'a ida samaau shaqat ayuu aqriyey fasajada waa sujuuday faqultu waxaan idhi maa haadihi tani waa maxay maxay tahay middaani qaala waxa uu yidhi sajadtu biha khalfa abilqaasim abilqaasim sala allahu calayh waali wasalam gadaashiisa ayaan ku sujuuday falaa asaalu ka tegi maayo asjudu biha anaan ku sujuudayo xataa alqaahu intaan kala kulmo tarjamadii xadiidku isugu daabaqaynayo baabu alqiraa'ati fi lcishaa'i baabu bayaani xukmi alqiraa'ati wa sifatihaa wa qadrihaa qiraa'adii sifadeeda iyo qadarkeeda xukunkeeda caddayntiisiibu u baabya fi lcishaa cishaha dhexdiisa qaala xadaanaa khallaadu bnu yaxyaa qaala xadaanaa miscarun wahuwa bnu kidaan alkuufi qaala xadaanaa cadiyu bnu haabitin samica albaraa'a radia allaahu canhu qaal baraa buu ayuu maqlay isagoo yidhi samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan maqlay yaqra'u isagoo akrinaayo waattiini waazaytuun fi lcishaai ku akrinayo wamaa samictu ma aan maqlin axadan axad ma aanan maqlin axadkaasoo axsana sawtan ka wanaag badan xagga codka minhu nebiga ka wanaag badan ma aanan maqal ow amase qiraa'atan xagga qiraa'ada axad uga wanaag badan rasuulka ma aanan maqlin marka meeshaan bukhaari kitaabkiisa khalqu afcaalilcibaadka waxa uu yidhi qiraa'ada iyo maqruu'a in la kala saaraayo ayuu tusaa xadiidka alqiraa'atu hayru lmaqruu shayga maqruu'a ah ee la akhriyo waa kalaam ullahi waxa la akrinaayo qur-aanka qur-aanka aad akrinaysid waa kalaamullah haddaa adiga akhrisay haddii nin kala akhriyo iyo haddii cunug yara akhriyo iyo haddii loox lagu dhigo kalaamullaahi ma ka baxaayo qur-aanka laakiin adiga qiraa'adaadana qiraa'adaada adiga qiraa'adaadu iyadu makhluuq waaye maxaa yaele adiga makhluuq baa tahay sawdka codkaaga iyo sawdkaaga iyo waxaago dhanna waa makhluuq wuxuuna ka qaatay marka wuxuu yidhi axsana sawtan axsana qiraa'atan baa layidhi qiraa'adii baa wanaag lagu sheegay mid wanaag badan marka qiraa'adii qofka uu akrinayaa marna waxay noqonaysaa mid wanaag badan mar mid iska dhexdhexaada marna waxayba noqonay mid xun soo maaha shayga marka waa u yahay waa fiican yahay la dhahaayo waa shay makhluuqa ee ilaahay kalaamkiisii mar walba waa fiican yahay uma garana meeshaasaa marka bukhaari masaladaa u ka qaateen waana masale caqiido yacnii siyaabo kala duwan looga hadla imaam axmed isaga qiraa'a iyo waxayaabaha kala saarkoodu ma waa diiday mma kala saari jirin sababka isaga uu u diidayna waxay ahayd saddu dariica ayb oo saddan lilbaab inuu albaabkaas dhan xero ayuu rabay maxaa yeelay dadaa kusoo gambanayo oo caqiido jahmiye oo wareersan qabo yaa iyagu markaas waxay leeyihiin qiraa'a iyo waxaan marka ay maqlaan in la kala saaray lafdii bilqur'aani makhluuq buu dhahayaa isagoo u jeedo malfuudka ile lafdiga marna malfuud buu noqon karaa marna xadadkii iyo wixii qofku uu samaynayo ayuu noqon karaa marka baabkaas dhan si loo daboole imaam axmed waa daboole isaga imaamulbukhaarina masalada xukunkeeda ayuu tafsiiliyey oo kala hadlay labadoodana ma iska hor jeedin xagga caqiidada ninba ictibaar buu wax ku yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan yutawilu fi luulayeyni labada hore dhexdooda wuu dheeraynayaa wayaxdifu wou gaabinayaa waa goynayaa fi lukrayayni labada dambe labada dambe marka qiraa'a waa jirtaa laakiin waa la goynayaayo faatixadaa lagu gaabsana qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu huwa bnu اlxajaaj can abi cawn qaala samictu jaabira bna samurata qaal qaala cumaru lisacdin cumar waxa uu ku yidhi sacdu bnu abi waqaas laqad shakowka oy kaa cawdeen fii kulli shayin shay kasta ayay kaaga dacwoodeen xata asalaa xata asalaati salaadda xataa qaala waxa uu yidhi amaa ana anigu fa amuddu waan taagaa fi luulayeyni labada hore wa axdifu waan gooyaa fi lukrayeyni labada dambe walaa aaluu mana nuqsaamiyo maqtadaytu wixii aan ku dayday bihi nebiga ayb waxaan nebiga kaga dayday ma nuqsaamiyo ayb min salaatihi min salaati rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam qaala waxau yihi cumar sadaqta run baad sheegtay daaka dannu bika kaagaasi marka waa malaha adiga lagugu maleey lagugu maleeyo ow amase dannii malahayga waay bika adiga ay fiika adiga dhexdaada ah malahayga adiga dhexdaada ahaaday weeyaan kaas oosaan kuu malaynay malisaadka marka labada hore waa dheereeyaa labada dambana labada hore waa taagaa buu yidhi labada dambana waan gooyaa gooyinta marka faatixadu ku gaabsadaa sidaasaa badan faatixada inaan suurad lagu darin labada dambe nusuus laga fahmi karo waa iska jiraan marka in faatixada iyo wax kale baabu alqiraa'ati fi lfajri fajarka dhexdiisa qiraa'ada la akhriyaa xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay wa qaalat ummu salamata waxa ay tidhi qara'a anabiyu sala allahu calayh ali wasalam bituur nebiga waxa uu akhriyay suuratu tuur waxay ahayd markii dawaafka ay samaynaysay iyadu marka way xanuunsanayd rasuulka wuxuu u fasaxay inay ku dawaafto ratiga korkiisa markaasuu gadaal baan ka dawaafayay bay tidhi nebigaan maqlaaya isagoo dadka tujinayo oo waduuri wa kitaabin masquur akrinaya salaad subax salaaddii subax marka suuradaha dhaadheer oo jallaadka qamiiskooda dhaadheer in lagu akriyo yuu tusayaa iyo qiraaca inay leedahay qaala xaddaanaa aadamu هو بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا صيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي أني أبي أيا قلني على أبي برزة الأسلمي أيا قلني فسألناه وأن سؤالني عن وقت الصلوات صلاة وقت قول salaadihii waktigoodii ayaan su-aalnay marka inay salaaduhu muhiimad ku haysay tusaysaayo inay saxaabigii saxaabadiina say uga faa'iidaysan jireen faqaala waxau yidhi kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusalli duhra duhurka ayuu tukanayey xiina tazuulu shamsu qoraxda markay iilato waalcasra ayuu tukanayey wayarjicu arajulu qofkuna waa noqonayay ilaa aqsa almadiinati madiina meesha uu shishayso wshamsu walxaala shamsu qoraxdun xayatun ay nooshahay yacni ay kulul xaraarad ay leedahay wanasiitu waan iloobay maa qaala waxa uu yidhi fi lmaqribi maqribka wuxuu ka yidhina waan iloobay xagga wakhtiga walaa yubaalii uma aabayeelaynin bita'khiiri alcishaai cishaha dibudhiggiisa ilaa ulid leyl oo uu dibdhigo habeenkii saddex daloolo dalool laga gaaro walaa yuxibu ma uunan jeclayn annowma hurdo qablahaa cishaha hortiisa walalxadiida sheekana ma jecleen bacdaha bacda alcishaai cishaha ka bacdi wayusalli subxa subaxa ayuu tukanayey fayansarifu arajulu qofka waa gadoomaayey fayacrifu wuxuu aqoonsanayey jeliisahu ninka dhinaca ku hayo la fadhiyo wuxuu leeya yacni qofku waa baxayey salaadda subax ayuu gelaayey marka salaadda subax uu ka baxo wuxuu ka baxaayey iyadoo qofku ninka agtiisa fadhiya uu aqoonsan karo salaaddaa marka qiraa'o dheer bay lahayd sida ka muuqata waxayna mugdi buu ku gelaayey qiraa'adii markuu dheereeyo wuxuu ka baxayaa iyadoo marka qofku uu xoogaa uu isdhihi karo ninkan waa hebel nalna ile markaas ma jir wa kaana yaqra'u fi rakcatayni labada ragca dhexdooda wuxuu ahaa inuu ku akhrinayo ow ixdaahumaa ama midood maa bayna sitiina ila almia lixdan ilaa boqol intuu udhaxayso lixdan aayadood ilaa boqol aayadood wax ku dhowdhow marka suuratulxaaqa iyo suuratudhuur yaa lagu qiyaasay lixdanka aayado dhaadheerna maaha kuwa aad u yaryarna maaha dhaha meeshaa marka markuu leeyahay wa kaana yaqra'u fi rakcatayn ow ixdaahuma waxay waxay tusaysaa marka shaki baa marka ay jiro وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال والشك فيه منه شك يكون جلنا حقي سكعة شعبة لقولنا وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها ما صور مرة بالحاقة المقدرة رواية الطبراني بالحاقة ونحوها فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل ركعتين فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى هدين ليرى لحظنك أما بقلك ولبدا رجعون ليسكو داري حديثك مركة ابن عباس أيو وافق يا صلاة الصبح ما لنت الجمعة وحكو أقول جير الفلامين تنزيل السجدة هي هل أتى على الإنسان وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة هذه لقدرنا فهو منضبط على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح بقاف أخرجه مسلم طيب كاس مرفوع يا قياسه طيب قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ صلاة كستا دحليذا يقرأ والله أخرنيا فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي أن المقشيي أسمعناكم وأن المقشيين أننا وما أخفى عنا وقال نقريين أخفينا عنكم وإذا كقرينا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن لم تزد هدانا كزياد منه على أم القرآن فاتحدها قال كزيادة من أجزأت ويكون بذيسا ساد فاتحدها إليه كب قابسته سورة آلام أخرين وكون بذيسا فاتحدها إلا ركنها وإن زدت أداة زيادة سدنا فهو خير خير وينكاس زيادة ناس دي كما صلاة والباقراء إلا لها الويل وكفجر كل صلاة كم ماشي عمك إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية و... طيب وقد تكلم يحيى بن معين في حديثه عن ابن جريج خاصة إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم وعير مرك ابن معين أيا وحوكها ضلي رواية إسماعيل وكوري ابن جريج خاصة لكن تاب مرك الرواية أن ساس واسمارك ismaaciil ibnu culaya qaala akhbarana ibnu jurayj marka jarxi muqayadaa ku dhacay oo hadduu ka warinayo ibnu jurayj yaxya ibnu maciin waa ku hadlay laakiin taabacahu calayhi cabdurazaaq ayaa hadda waxba dhib ma keenayso hadalkaas ibnu maciin maxaa yeelay ismaaciil waxaa mutaabiciyey cabdurazaaq wa moxamed ibnu bakrin wa yaxya ibnu abilxajaaj cinda abi cawaana sunad abi cawaana kuwada sugan yihiin mutaabiciyinku وغندر أيام متابعي غندر عند أحمد مسنده وخالد بن الحارث أيام متابعي عند النسائي وابن وهب أيام متابعي عند ابن خزيمة ستتهم عن ابن جريج لحقاس ابن جريج كونه حديث متابعة استوى منهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره لحظة مركة قارنة واشياء هذا كان ضمن قارنة مشيه وتابع ابن جريج وحكى له متابعي حبيب المعلم عند مسلم وابي داود وحبيب بن شهيد عند مسلم واحمد والرقية بن مسقلة عند النسائي وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند ابي داود وحسين المعلم عند ابي نعيم في المستخرج ستتهم عن عطاء هذا مركب ابن جريج متابعة هذه متابعة المعلم وعامل متابعة قاصرة تي هرنا الخير متابعة تامة خير يا إسماعيل بن علية أيام عن رادينين بل إلا متابعي إن كان السجن من متابعة لس من أو هلي متابعة تامة من فوقه متابعة أو هلي إن محل مقعد متابعة قاصرة استلم وأن مركع عطاء ابن جريج متابعين لحظة منهم من طوله ومنهم من اختصره قارنا حديث قاعد ديرين كونا سوغاد marka xadiid aad u duruq badan wey sida ka muuqanaysa hadda xadiidka ayb baabu ljahri biqiraa'ati salaati اlfajri salaada subax qiraa'adeeda in lala jahro xun kusoo aroora caddayntiisii baabku wa qaalat umu salamata duftu waraa'a annaasi dadka gadaashooda ayaan ka dawaafay wاlnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebiguna yusallii isagoo uu tukanayo wayaqra'u biduur suuratu duurna uu ku akrinayo marka waa gadaalay ka dawaafaysa wayna maqlaysa waa inuu la jahraayo قال xدثنا مسدد قال xdثنا أbو cواaنة عن أbي بشhر عن سعيد بن جuبyر عن بن عabاس رضي الله عنهma qاaل انطلق النبي sلى الله عليه لي وsلم نبga ayaa socday oo tegey fيi طاaئفaةi aaئفo maعa طاaئفaةi yni koox macood ayuu nebiga tegey min aصxaabihi kooxdaasoo min aصxaabihi asxaabtiisa ka mida caamidiina iyagoo u socda oo u qasdayo ilaa suuqi cukaab suuqii cukaada la dhihi jiray waqad xiila iyadoo la kala teeday bayna shayaaiini shayaaiintii iyo bayna qabri samaa iyay tageen iyadoo markaa shayaaiintii iyo samada qabarkeedana la kala teeday wa ursilat calayhim dushoodana waxaa iyadoo lagu soo diray ashuhubu xidigaha farajacat shayaaiinu shayaaiintii way laabteen ilaa qowmihim bay u laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen maa lakum maxaa idinku dhacay faqaaluu waxay yidhahdeen xiila baynana wa bayna khabari samaa annaga iyo samada warkii aan ka soo maqli jirnay waana la kala teeday samada warkeeda iyo annaga waana la kala dhexgalay wa ursilat calaynaa waxaa korkeenna lagu soo diray ashuhubu dhimbilihi xidigihii baa sidii dhimbil camal loogu soo diraya qaaluu waxay yidhaahdeen maa xaala baynakum wa bayna khabari samaa idinka iyo samada khabarka ka imaanaya ma kala teedin ilaa shay-un shay unbaa idinkala teeday shayga oo xadada soo kordhay shay soo darriyey oo yimid unbaa idinkala teeday fadribuu socda mashaariqa alardi dhulka qorax soo bixiisa maqaaribaha iyo qorax dhiciisa fanduruu fiiriya maa haada aladii maa haadaa kanimku fanduruu fiiriya maa haadaa kani waxa uu yahay alladii xaala baynakum idinkala teeday idinka iyo bayna khabari samaa ayb waxaad fiirisaan maa haada kani muxuu yahay bal soo fiiriye alladii xaala baynakum wa bayna khabari samaa idinka iyo samada warki khabarkeeda idinkala dhex galay faاnsarafa ulaaika kuwa waxaa gadoomay ulaa'ika kuwaadaas aladiina tawajahuu u jihaysteen naxwa tihaamata qoladii tihaamo xaggeeda usoo jihaysteen ayaa soo gadoomay ila nebiy sal l slam nebiga xaggiisa usoo gadoomay wa huwa binaklata isagoo meesha naklo la yidhaha joogo caamidiina iyagoo markaa u qasdayay nebiga caamidiina iyagoo markaa u qasdaya ilaa suuqi cukaab wa huwa yusallii biasxaabihi isaguna uu tujinayo asxaabtiisa salaata alfajri salaaddii subax falamaa samicuu lqur'aana qur'aankii markay maqleen istamacuu lahu way dhegaysteen faqaaluu waxay yidhaahdeen haada wallaahi baan ku dhaaranay kani alladii kii weeyaan xaala baynakum wa bayna khabari samaa idinka iyo samada khabarkeeda kii idin dhex galay fa hunaalika meeshaas xiina rajacuu markay laabteen ilaa qowmihim ay u laabteen wa qaaluu ay yidhaahdeen yaa qowmanaa ajiibuu yaa qowmanaa inaa samicnaa qur'aanan yaa qowmanaa inaa samicnaa qur'aanan cajaban yahdii ila rushdi faaamanaa bih walan nushrika birabbina axadan sidaasuu marka u qoray ayb yaa qowmana inaa samicnaa kitaaba unzila min bacdi muusa middan suurat ljinni nebiga waa loo sheegay in jinni uu dhegeystay faanzala allahu calaa nabiyihi ilaahi nebigiisii korkiisii wuxuu ku soo dejiyey qul uuxiya ilaya wa inamaa uuxiya ilayhi waxaa loo waxyooda qowlu ljinni jinniga warkoodii ayaa loo sheegay warkii ay yidhaahdeen baa waxyi loogu keeno loo sheegay maclushaahidkuu ka rabo waa maxay kitaabu tafsiir uu ku keeni doonaa wax ku tacalluqa suuraddeen laakiin hadda maclushaahidkiisa jinnigii way dhegaysteen maxaa yeele qiraa'adan ayuu la jahay qaala xadaثna msdd qaala xadaثna ismaaciilu qaala xadaثna أyubu can cikrimata can ibni cabaasin qaal qara'a الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam nebiga wuu akriyey fiima umira wixii la amray wasakata waa aamusay fiima umira wixii la amray wamaa kaana rabbuka rabbigaana ma uusan ahayn nasiyan mid iloobayo laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka ilaahay dhexdiisa waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan xadiidkan marka muraadka xadiidkan bukhaari inuu soo bixiyo baabkan uu ku soo bixiyo waxaa weeyaan nebigu inuu salaadaha salaada fajar wax ku aqrin jiray lana jahri jiray ayaa ku jirta ibnu cabbaas marka wuxuu sheegay nebigu inuu aqrin jiray wixii uu la jahro marka yacnii fajarkiina kuwaas nebiga la amray inuu la jahro ayuu ka mid yahay aarkan marka waa midka loo ibnu cabaas qowlkiisa ee yani madhabka uu ku tegay ee salaada sirriyada inaysan qiraa'o lahayn na waa laga fahma ibnu cabaas marka saasuu arki jiray salaad duhur salaad casar waxba kuma aqrin jirin ismaaciil isaga marka wuxuu yidhi kuma aqrin jirin lama jahli jirina laga wadaa ibnu rajab wuxuu yidhi wahada laa yasixu fa ina qiraa'ata siri laa tusamaa sukuutan qofku markuu hoos wax u akrinayo waa aamusan yahay maa la dhahaan diinkan waa aamusan yahay imaam axmedna wuxuu soo saaray xadiidkan waxaa awalkiisuna uu ahaa lam yakun ibnu cabbaas yaqra'u fi اduhri wاlcasri imaam axmed baa wuxuu soo saaray xadiidkan markaas wuxuu ka bilaabay ibnu cabbaas ma uunan ahayn inuu akrinaayo duhurka iyo casrka markaasuu xadiidkan sheegay kan duhri casri ma akri jirin marka ayuu hadalkan yidhi riwaayo kalena qiila lahu waxaa lagu yidhi falacallahu kaana yaqra'u fii nafsihi ibnu cabaas waxaa lagu yidhi lacalla waxaa laga yaabaa inuu hoos u akhrisan jiray markaasuu wuxuu yidhi faqadiba ibnu cabaas ibnu cabaas waa xanaaqay waa cadhooday warkoodu ka cadhooday wa qaala waxa uu yidhi ayubtahamu rasuulu llahi sal slam nebiga ilaahi maa la tuhmaa buu yidhi marka madhab laakiin xoog leh maaha oo nusuusta aan soo marnay oo dhan baa waxay tilmaamayan nebigu inuu salaad walba qiraa'o inay leedahay marka wamaa nafyuhu farawaahu abu daawuud waqayruhu min طariiq cabdillahi bni cubaydillaahi bni cabbaas can camihi annahum dakaluu calayhi faqaaluu lahu hal kaana rasuulu lah sal l slam ibnu cabbaasay u galeen markaasay yidhahdeen nebigu ma wuxuu aha yaqra'u ma aqrin jiray fi duhri waalcasri qaala laa buu yidhi maa yakfeen haddii la yidhaha marka waa waxaa laga wadaa jahri uma akrin jirina laga wadaa ee ninkii siri wax u akriyaa waa aamusanya waxba ma akrinin ma lagu jawaabi kara laba nin qiila waxaa yidhi lacallahu kaana yaqra'u fii nafsihi qaala waxa uu yidhi haadihi sharun min aluulaa su-aashiinaba tanaa ka daran kaana cabdan ma'muuran ballaqa maa umira bihi addoon la amro ayuu ahaa nebiga wixii la amrayna waa gaarsiin jiray dadka wuxuu qarsan jira ma jirin markaasu ibnu xajar wuxuu yidhi waqad ahbata qiraa'atahu fiihima oo casr iyo duhurka khabaabun wa abu qataadata wagayruhuma kama taqadama fariwaayatuhum muqadamatun calaa man nafaa fadlan calaa man shaka ibnu xajar saas ku gebgabay iyay riwaayadooda laga hormarinaa qofkii anfiyey oo ibnu cabaas waxaa laga hormarinaa mafhuumkiisa waxaa khabaab iyo abu qataada sida sheegay tanay wariyeen baabu اljamci bayna suuratayni fi اrakcati baabu bayaani xukmi اljamci isu geyntii iyo isu ururintii yani in la jamciyo laisku geeyo bayna suuratayni labadii suura dhexdooda laisku geeyo xukunka caddayntiisii u baab yahay fi rakcati hal ragca yacnii hal ragco laba suuradna laisku geey karaa masaladaas hal ragco laba suurad ma lagu aqrin karto iyo wاlqiraa'ati wa baabu xukmi اlqiraa'ati biاlkhawaatiim suuradaha aakhirkooda akrinta la akriyaa xukun ku soo aroora caddayntiisii u baab oo inaad suuradda meesha ugu dambaysa ka soo qabsato aayadaha u dambeeya wa bisuuratin suurad la akriyo qabla suuratin suurad ka horayso tankiiskii waa iyada mida intaad ragcadii hore maalan ku akriso suurad alamtara oo kale intaad ku akrisa ragcada ku xigtana waduxaa ad ku akriso suurad tankiis dabagedin wa biawali suuratin iyo qiraa'o suuradda awalkeedoo la akriyo xukunkaas caddayntiisii baab oo suuradda qaybta hore inta laga akriyo dhex looga tago intaas oo u baabaysa wayudkaru can cabdillaahi bni saa'ib cabdullahi bni saa'ib waxaa laga sheegay yidhi xadiidkan muslim baa weriyey qara'a annabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu akhriyey almu'minuun suurat almu'minuun yacni almu'minuun qusida lafduhu waay ayb lafdigiisaa loo qasday ee marka qara'a almu'miniin maxaa loo dhihi waayaa dhehin suuraddaa waxay calam ku tahay ama loo yaqaanaa suurat almu'minuun leanna qad aflaxa almu'minuun ayaa ku jirta marka mu'minuun suuraddii la dhihi jiray buu akhriyayaa laga wadaa marka la nasbin maayo marka mafcuul ahaan in loo nasbiyo mu'miniin la keeno ma la yeelayo fi subxi buu ku akhriyay salaaddii subax dhexdeeda xataa idaa jaa'a markuu yimid dikru muusa wa haaruun nebiyullaahi muusa ee haaruun qisadooda markay timid aw dikru ciisa ama ciise qisadiisu markay timid wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aaweynaahuma ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin akhadadhu waxaa qabatay saclatun qufac riiraxyo farakac wa ah meeshan marka waxay daliil u tahay laba mas'alaba waxay tahay awalka in suuradda laga qaban karo iyadoon la dhammayninna laga tegi karo waxaa kaloo tusayaa marka qayb suuraddii ka mida la akhriyo suuradda wa qara'a cumaru cumar wuxuu u akhriyey fi rakcati luulaa ragcada hore wuxuu ku akhriyey bimiatin wacishriina aayatan boqol iyo labaatan aayadood min albaqarati wa fi haaniyati ragcada labaadna bisuuratin min almahaani suurad qur-aanka mahaaniga ka mida ayuu ku akhriyey meeshaa marka waxay ku tusay marka iyadana marka baqara ragcadii koowaadna baqara kuma dhammaynin ragcadii labaadna marka meel suurad kale soo qabsana ama inuu suuraddii dhammeeyo shardi ma aha wa qara'a alaxnafu axnaf ibnu qays wuxuu akhriyey bilkahfi suurat lkahfi fi luulaa ragcada hore wa fi haaniyati midda labaadna biyuusuf suuratu yuusuf u kahfi yuusuf yaa yaa horeeyeen yuusuf yaa horeyso tii koowaad marka wuxuu ku aqriyey kahfi tii labaadna kor uu aaday marka suuraddii yuusufoo ka horeyso akhriyay laa ba'sa dhibmana bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin khilaafu lowlowa waa laga fiicanya wadakara wuxuuna sheegay annahu sallaa maca cumara cumar inuu la tukaday radia allaahu canhu asubxa subaxa bihimaa kuwaan inuu kula tukaday oo sidaan cumarna inuu sameeyey buu ka sheegayaa soma tartiibta suwarta waxaa la yidhi towqiifi maaha cumaan iyo saxaabadaa ku ijtihaadeen inay kala hormariyaan suuradaas ay kala horeeyaan adban bikhilaafi alaayi aayadaha lakaa towqiifi ayka aayadaha rasuulka isku aadin jira laakiin suuradaha waa ijtihaad ijtihaadka saxaabada in la khilaafo maahan hadda ogown waa layska khilaafi karaa ma laga wado salaadda marka sidaan waa iskaga bannaan tahay ilmaha yaryarkaa qur-aanka marka la baraayana waa bannaan tahay oo ilmaha yaryarka qur-aanka xaggee looga bilaaba hoos birabinaasaa laga bilaabo kor loo wada oo meeshii kor in laga soo bilaabo hoos loo wado iyaga mas ma la samayn karaa maxaa yeele haddii baqaraa laga bilaabaa la yidhaahdo baqaradiiba wuxuu ku jiraa sanado sanado marka kuwa yareer inuu ka bilaabo saa u wadaa fiica yaa taasna imaam axmed dhib ma laha laakiin sida kale qofku inuu yidhaahdo tankiis qur-aanka inuu u akriyo oo qur-aankii caadi ah jus inaa qur-aan akhrisato inaa xagga dambeynta ka soo bilaawdo kor saas uu soo wado qur-aanku dheerid waay taasoo kale iyo aayadihiina waxay noqonayaan cagsiga isu noqonaya dadka qaara dadka waxay ku imtixaanaan qofkaas qur-aanka aada u yaqaanaayo gedigedi buu qur-aanku akri karaayo kule gedigedi in loo akriya maaha doo doona suurad inta akriya suuradda kuxig ha aado laakiin suuraddan tartiibteeda ha ku akriya maxaa yaele aayadaha tartiibkoodu waa towqiifi suwarta laakiin waa towqiifi rasuulkana intuu akriyey habeen baqara ayuu ayuu suuratu nisa furfurtay aal cimraan aman usoo noqo wa qara'a bnu mascuudin ibnu mascuud wuxuu akhriyey biarbaciina aayatan afartan aayadood min alanfaal suurat lanfaal kumida wa fi haaniyati ragcada labaadna bisuuratin min almufasal suurad jallaadka qamiis ka mida ayuu ku akhriyey ama qayb laga akrin kara afartankan aayado dhex mau ka soo qabtay hore mau ka bilaabay gadaal may ahayd ma la sheegin wa qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi fii man yaqra'u qofka akhrinaya suuratan suurad waaxidatan hal ah fii ragcatayni ku akhrinaya laba ragco hal suurad ayuu laba ragco kala qaybsanay ow yuraddidu ama ku celcelinayaba suuratan waaxidatan hal suurad fii ragcatayni ugu celiyo hal suurad buu ragcadii koowaad uu ku aqriyay iyadii lawadana tii labaad uu ku aqriyay nebiga mar waxaa ka sugnaaday idaa silsilad inuu ragcada koowaad ku aqriyo tii labaadna idaa silsilad ku celiyo kullun waa yacnii wuxuu yidhi marka kullun dhammaan kitaabullahi ilaahay kitaabkiisa meel allaala meeshii lagu akhriyo qur'aanka ka mida laga soo qabsado kitaab ilaahay waayo dhib ma laha meel allaala meeshii laga qabsado وqاl cbaydاللahi بن cmر عan haaبt عan أنس رaضي الله عanه kaana rajulu nin wuxuu ahaa min alansaari ansaarta ka mida ya'ummuhum inuu tujinaayey fii masjidi qubaa uu ku tujinaayey wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi kullama اftataxa suuratan mar walba uu suurad furfurto yaqra'u bihaa uu akrinayo lahum iyaga uu ugu akrinayo fi salaati salaada dhexdeeda mimaana ah kay yaqra'u bihi uu ku akrinaayey iftataxa wuxuu ku furfuranayey biqul huwa allaahu axad markuu rabo inuu suurad akhriyo intaanu suuraddaas bilaabin horta qul huwallaha ayuu akrina xataa yafruqa minhaa ilaa uu ka faaruq noqdo ka dhammeeyo qul huwallaha uma yaqra'u suuratan ayuu akrinaya uqraa oo kale macahaa ayuu la akrinaya qul huwallaha maciisa qul huwallaha ayuu akrinaya suuratulikhlaas suurad buuna la akrinaya wa kaana yasnacu daalika sidaa ayuu samaynayey fii kulli ragcatin ragcad walba fakallamahu asxaabuhu asxaabtiisii baa la hadleen faqaaluu waxay yidhahdeen innaka adigu taftatixu bihadihi suurati suuraddan baad ku furfuranaysaa uma laa taraa ma arkaysid oo ma ra'iyeenaysid annahaa tujzi'uka inay kuu gudayso ay kugu filan tahay xataa taqra'a biukhraa intaad mid kale ka akhrisid fa ima an taqra'a bihaa inaa iyada ku akhrisid wa ima an tadachahaa ama inaa iskaga tegtid wa taqra'a biukhraa aad suurad kale akhrisid faqaala waxa uu yidhi maa ana bitaarikihaa aniga ma ahi midkii ka tegaayo suuraddan ikhlaas in axbabtum haddii aad jeclaysataan an a'ummakum inaan idiin imaam noqdo bidaalika aan idinkugu imaam noqdo facaltu waan samayna wain kariitum haddaad nacdaan ood nacaysaanna taraktukum waa idin dhaafaya oo idinku waa inay imaam keensada wa kaanuu yarawna waxay u arkaayeen hu isaga wa kaanuu yarawna waxay arkayeen annahu isagu min afdalihim inuu yahay kan ugu fadliga badan marka ninkii ugu fiicani u arkaayeen oo ninkii ugu fiicnaa marka adiga hana tujinin ma dhihi kara dad marka iyagu fadliga iyo wanaagga isku darajeeyey ahaayeen asxaabta wa karihuu waxay naceen an ya'ummahum hayruhu isaga keyrkiina u imaam noqdo falamaa ataahum nabiyu sala allahu calayh ali wasalam ataahum nabiyu sal l slam markuu nebigii u yimid akhbaruuhu alkhabara sheekadii bay u sheegeen faqaala waxau yidhi ya fulaan hebelow maa yamnacuka maxaa kuu diidaayo an tafcala inaad samaysid maa ya'muruka bihi waxa ay ku farayo asxaabuka asxaabtaada waxay ku farayaan inaad samaysa maxaa kuu diidaayo wamaa yaxmiluka maxaa kugu cambaaraya calaa lusuumi haadihi suurati suuraddan laasimitaankeeda fii kulli ragcatin ragcad kastaa dhexdeeda aa ku laasimta faqaala waxa uu yidhi innii uxibuhaa waan jeclahay buu yidhi aniga faqaala waxa uu yidhi markaa nebiga sal l salam xubbuka iyaahaa xubbuka jacaylkaaga adiga iyahaa suuraddan aada jeceshahay ayaa adkhalaka aljannata jannada ku geliyey riwaayo waxay leedaha waa jecelahay liannahaa sifatu raxmaan maxaa yeeley waxay sheegaysaa ilaahay tilmaamihiisa markaasuu wuxuu yidhi jacaylka aada jeceshahay suuraddan ayaa ilaahayba jannada kuugu geliyey haadaa yadullu waxay tusaysaa marka qur-aanka ka hadlo qur-aanka ka hadlaayo ilaahay sifaadkiisa iyo magacyadiisa iyo inuu fadli badan uu leeyahay dheeraan kulli iyadoo kalaamullaahi wada uu yahay qur-aanka haddana ayaa haddana fadli lagu kala sheegay xadiidka laakiin ma laga qaadanayaa inay saan sunno tahay yacni markaa la tukanaayo salaaddii la akhrinaayo in ragcad walbaa qulhuwallaha lasoo qabsado haddana suurad kale ragcada kale qulhuwallaha lasoo qabsado haddana suurad kale sunno ma la dhihi kara shuraaxda xadiidka waxay yidhaahdeen xadiidkan ma laga fahmaayo inay sunno tahay xadiidkan ayaanba laga fahmaynin inay sunno tahay ee gaayatu maa fii hada alxadiidi waxaa weeyaan laba suurad in lagu jamcin karo hal ragco bukhaarina macnahaas u keensado oo hadda qulwallihiiyo suurada iyo suurad kale ayaa hal ragca lagu jamciyey waa bannaan tahay marka taasaa laga qaadanaya ayb sunnanimadana marka maxaa diidaya waxaa diidaya nebigaba ma samay jirin saas sala allahu calayh waali wasalam kow maadada labaadoo diidaysa waxay tahay iyagu markay yidhaahdeen sidan ka joog asxaabta sida agtooda mutaqarir ka ahayd oo ay fahamsanaayeen sunnadii asxaabta ay yaqaaneen waxay ahayd sidaan waa ka bedelnayd oo hal suurad in lagu akhriyo ayaa badnayd taasay yaqaaneen sidaas darteeda igu dhiiradeen inay yidhaahdaan ka joog tan saddexaad rasuulkaadu wuxuu yidhi waxay ku dhahayaan maxaa u yeeli weyseen waxa ay ku dhahayaan maxaa u samay weyseen maxaa ad u yeeli weysaa nebigu ku yidhi sal ee hadalka dambe nebigu uu yidhi xubuka iyaha adkhalaka aljanna maxabbada wax kala waayo maxabbada shay kala waayo suuraddan jacaylka uu jecel yahay ee maadaama asmaada alle iyo tilmaamaha alle ay ku jiraan kaasi jacaylkeedaa lagu ammaanay marka ninkaan nacan ee laguma ammaanin ammaanna ma looga dhigin inuu salaadda ku tukada iyada ibnu rajabna macnahaasuu sheegay ibnu xajar waa sheegayaa a'immadana saasaa fahamkoodu masaajidda qaar waxaa arkaya min bacdi innaas mar kasto a'immada qaar waxaa arkaya mar walbo oo tujinaayo qulwallaha iyo suurad kale mar walbo hadday sunno tahay rasuulkaa ku dadaali laha muwaadabo ku samayn laha daa'ima nebigiiba ma yeeli jirin sooma arkin marka arrintan waxay tusaa inay bannaan tahay maahane ma tusayso sunnanimo ayb waa la gartaan malayn ibnu rajab marka aaduu arrintaas oo u tilmaamay meeshaa marka waxaa ka fahmaysaa sunnada fahamkeedu waxay u baahan tahay in la akriyo yacni taariikhdii selafka la akriyo yacni siiradii nebiga la daraaseeyo shuraaxda culimmadii axaadiidta noo soo naqlisay in la akriyo shura shuruuxdooda oo qofku hadduu isagu is yidhaahdo wixii uga baxaba uu yidhaahdo saasaa sunno ah suuqan marka wax badan oo dadku ay sunno u maleeyaan aan sunnaba ahayn haddaa u dhabagasho dadka qaarkood waxaa laga yaaba wax bidcaa inay sunno u arkaan kuwo kale shay iska mubaaxa inay sunno u arkaan waana beddelan tahay shayga xugunkiisa haddaad intaad fahmi weyso ood yacni waxaan sunno ahayn haddaad adiga sunno u qaadato dhibay keeni karta walidaalika marka fahamka wax allaale wixii fahamka sunnada xoog seenaya in lagu dadaalo sida keliyana waxay tahay in kutubta shuruuxda ah aada looga warqabo ayb oo aan lagu gaabsanin rasaa'il yaryar rasaa'il yaryar oo cilmiga ku yaalla laga yaabo inuunan yacni toban marka loo dhigo hal meel nuskeedna uunan dhammayn waxaa ku yaalla tamhiidka ibnu cabdilbar iyo fatxulbaariga iyo sharaxa muslimka nawowi iyo iyo kutubta waaweyn aan iyo awsadka ibnulmundiri aan ku oolin laakiin waxaa cajab leh dadka qaarkood manhajkii salafka ama madhab madhabtii salafka inay dadku ugu yeeraan haddana laga yaabo hal kitaab oo a'immadii salafka inaysa akhrinaynin oo waxa uu ku raran yahay oo dhan rasaa'il dad mucaasiriina qoreen ay tahay mucaasirka in laga faa'iida nacam waa la ogolaya ma xuma culammada mucaasiriinta waa laga faa'iidaystaa maaha mid la diidaayo laakiin waa inaad ilmaam u leedahay a'immadii selafka dadkan aad leedahay selaf selaf selaf aad leedahay waa inaad ilmaam dheer u leedahay oo kutubtay ay qoreen akhrisaa ood akhrisaa yacnii fiqhigooda siduu ahaa aa ogaataa ninbaa fiqhigii selafka dhanuu dardara fiqhi marka wuxuu wataa dambe oo haddii la yidhaaha fiqhigaani yaa selafkii ka midoo fiqhigan wata ma soo helaysa isagana iskuma mashquulinayo mar haddii sheikh hebel uu kitaab ku qoray kiisa ama risaalatiisaa ku qoray intaa la saaraa inta haddaa tiraa war awsadka ibnulmundir waxaanaa ku yaal ibnulmundir annaga maxaan ka rabnaa ama ma fahmi karno kuleeyahay maxaa ka rabtaa marka ninka ku yidhi aniga waxba axkaamtan kama fahmi kari iyo adiladan imaamu nawowiyaan iska taqliidsanaa maxaa ka rabtaa ku haysataa marka dadka dalabatulcilmiga waxaa u wanaagsan masaa-isha inay salafka ka taxqiijiyaan a'immadii ku fahamsii karto ama ninkii ku fahamsii karana kuraac oo yacni ku dayo isaga laftirkiisa marka wuxuu risaaladan ku qoro waa inaad jeegarayso wax kastoo risaaladan ku qoran sidii saxda ahayd in loo soo qoray ma ahan waa in horta meeshii biyaha uu ka soo cabay intaad tagto bal fiiri daaba tegi kartid ayb sidaan marka iyadu sunno maahan waxay tahay shay marka laba suurad in lagu jamciyo yacni salaada dhexdeeda ayaa bannaan xadiidkan taasuu tusa qala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu can camri bni murata qaal samictu abaa waa'ilin qaal jaءa rajulu ila bni mascuud nin baa ibni mascuud u yimid faqaala waxa uu yidhi qara'tu lmufasala mufasalkii baan akhriyey alleylata cawadan fii rakcatin baan ku akhriyey hujuraad laga bilaabay ilaa ibrabinaas ama qaaf ilaa ibrabinaas ayaan hal ragca ku akhriyey buu yidhi faqaala waxa uu yidhi haddan ka haddi shicri yacnii boobsiis sida shicirka loo boobsiiyo oo kale ayb weeyaan kan ayb ayb laqad caraftu anadaa'ira laqad caraftu waxaan gartay buu yidhi annadaa'ira kuwa isku eg ekaa allatii kaana nebiy sal l slama nebigu uu ahaa yaqrunu baynahunna inuu isku xidhiirinayo suuradaha isu dhigdhigmo oo nebigu uu isku xidhiirin jirayoo intuu labadoodaba isku xiro hal ragca uu ku aqrin jiray ayaan garanaa buu yidhi fadakara cishriina suuratan min almufasal ayuu sheegay suuratayni min aali xaamiim fii kulli ragcatin ragcad kasta marka suuradahan uu isku xiraayo uu ka wadaa waa isku macaani dhow yihiin laba labo ayuu nebiga iskugu qaban jiray oo ragco ugu akhrin jiray waa macnihii loo tarjamay marka oo uu bukhaari uu u tarjamtay haddan marka ay sardan waa wa ifraadan fi surcati ayb masdernimo ayaana lagu nasbiyey ayb masdernimo ayaa lagu nasbiyey ayb haddan ka hadi shicri yani israacan ka israaci shicri oo kale ayb marka macnihii tareeyo isu keenay wabilahi towfiiq sal l sl